Isaaya cutubka toddobiyo afartanaad gabadha bikrada ah ee baabulan ahay soo deg oo ciidda ku fadhiiso magaalada reer kaldiyaanay carsila'aan dhulka ku fadhiiso waayo mar dambe adiga laguguma yeeri doono mid laylo ah oo jilicsan dhagaxshiidyada qaad oo wax shiid masarka madaxa ka qaad oo lugaha qaawi tan iyo bowdada taafaxaydu uwoobayaasha ka gudub cowradaada waa la qaawin doonaa ceebtaadana waa la arki doonaa waan aarsan doonaa oo ninna uma turi doono bixiyahayaaga magaciisa waxaa la yidhaahdaa rabbiga ciidamada oo ah kan quduuska ah ee reer banu israa'iil magaalada reer kaldaayinay shib leh oo fadhiiso meel gudcur ah gal waayo mar dambe laguguma yeeri doono sayiidadii boqortooyooyinka waxaan u carooday dadkaygii oo dhaxalkaygii nijaas baa ka dhigay oo adigaan gacanta ku geliyey innaba iyagii uma adan naxariisan oo dadka gaboobay ayaad xarqodkaagii wax culus kaga dhigtay waxaad istidhi anigu weligayba waxaan ahaan doonaa sayidaad oo waxyaalahaanna qalbiga ma aad gelin oo ugu dambaystoodina sooma aadan xasuusan haddaba bal waxyaalahan maqal taada iska raaxaysta oo istareexa ku joogtooy waxaad qalbiga iska tidhaahdaa anigaa ah oo aniga mooyaane cid kale ma jirto anigu innaba carmal ma noqon doono oo ma gablami doono laakiinse labadan waxyeelood isku maalin qudha ayaa isku daqiiqad ku imaan doonaan waana gablannimo iyo carmalnimo aad iyo aad bay kugu soo degi doonaan inkastoo aad saaxirnimo badan iyo falfal tiro badan baadisay waayo waxaad isku hadlaysay sharnimadaada oo waxaad istidhi ninna ima arko waxaa ku qalday xigmaddaada iyo aqoontaada oo waxaad qalbiga iska tidhi anigaa ah oo aniga mooyaane cid kale ma jirto haddaba sidaas daraaddeed masiibo baa kugu soo degi doonta mana aad garan doontid si ay kugu imaan doonto belaayo kugu dhici doontaa oo mana aad kari doontid inaad iska fogaysid oo baabi'id baa si kadis ah kugu soo degi doonta taasoo aadan aqoon haddaad ku faa'iidi karaysid iyo haddaad ku adkaan karaysid bal haatan la soo istaag falfalkaaga iyo sixirnimadaada faraha badan oo aad tan iyo yaraantaadii ku soo howshoonaysay waxaad ku dhashay talooyinkaagii tirada badnaa haddaba xiddigayaqaannada iyo xiddigasheegyada iyo xillisheegyaduba ha sara joogsadeen oo ha ka badbaadiyeen waxyaalaha kugu soo degi doona bal eeg iyagu waxay noqon doonaan sida xaab oo kale oo dabka ayaa wada gubi doona oo iyana xoogga ololka iskama ay samata bixin doonaan oo dabkaasuna ma ahaan doono dhuxul la kulaalo amase dab la hor fadhiisto saasay ku noqon doonaan waxyaalihii aad ku hawshootay oo kuwii aad macaamilada la lahayd tan iyo yaraantaadii midkood kastaba meeshiisu tegi doonaa oo midku badbaadiyana ma jiri doono